waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
maxamed mudar khilaafka dalalka gacanka carbeed muxuu salka ku hayaa amase halkee buu marayaa hadda si guud xasan hawshan horta dalalka carabtu iyaga oo dalal walaalo ah haddana waxaa jira xisaabo gudaha ah oo ama ha noqoto xagga hogaanka carbeed ama siyaabo kala duwan ama xataa ha noqoto sida ay u jilayaan siyaasadda dibadda waxyaaba badan baa u dhadhexeeyey qatar laga soo bilaabo muddooyin indhaha ayay dalal badan ku hayeen oo sacuudiga iyo imaaraadku ay ka mid yihiin yaynan dibadba u soo bixinbe waxaana aad weliba dhibaatada qatar u soo baxday kanaalka aljaziiro af dheer iyo markii uu intuu soo baxay wadamo badan uu faragelin ku sameeyey waxyaaba badan oo qaadadhigi jirin uu qaadaa dhigay dalal badan ayaa ka bilaabeen inay mataqaanaa ka hadlaan mar ay kanaalka ka hadlaan iyo mar ay xidhiirkooda qatar oo kale xataa ay saamayso balse weli sidan oo kale umayna soo bixin hadda ka horna sidan umayna weynaanin shirarka hataa carabta waa lagu kala kici jiray mara badan dalal badan baa ku kala carari jiray isku caayi jiray laakiin halkan weli ma ayna gaadhin waa garta marka dalalka awoodda loo sida maraykanka iyo kalaa gacan intee la eg bay ku leeyihiin khilaafkan waxaan filayaa in ay tahay horta gacan weyn mid ay ku leeyihiin dalalka si gaara weliba maraykanku maxaa yeelay saad ka warqabto madaxweynahan donald trump markii lasoo doortay arrimaha siyaasadda ee dhanka carabta hadallo badan oo aan markaa iyada ahayd siyaasaddii hore maraykanku uu ka laha aan ahayn oo fara badan ayuu tuuray arrintanna waxay qaraxday shirkii uu isagu ka qayb galay dhexdiisa ku qaraxday waxaana marka aaminsanahay in ay iyaga dani ogu jirto carabtu inay iskhilaafaan maadaama oo dhaqaalo badani carabta uu yaallo dagaalo badan oo ay faraha kula jiraan oo dhinacyo ay ka yihiinna carabtuna ay jiraan marar badanna lagu eedeeyo inay waxyaabo kale oo fara badan oo iyagu laftooduba hadda carabtu ay isku eedeedaynayso qatar ka mid taha waxyaabaha lagu eedeynayo marka si guud ahaaneed waxay dhici kartaa una badan tahay inay gacan ku lahaayeen sababtoo ah waxaa jirta siyaasad la yidhaahdo khilaafka had iyo jeer ku dhex jir laakiin ha xalinin hadda sida falastiin dhibaatooyinka haysta oo kale had iyo jeer xalin iyo waxbaa la sheegaa lama xaliya laakiin muhiimadda waxaa weeye dalalka ku jira gacanta ayay ku hayaan oo iyaga ayaa kolba dhankay doono u jeedinaya taa ayaan filayaa inay jirto waa garta dalal badan baa hadda la leeyahay inay dhexdhexaadiyaan bay rabeen madaxweynaha turkiga labada dhinacba tegey maraykanka laftigiisa wasiirka arrimaha dibadda gobolka wuu maray marka dhankeebaa ama qadar ha noqota ama isbahaysiga sacuudiga maadaama hadda waqti laga joogo waqtigii hawshan ay bilaabatay siyaasad ahaan yaa ku khasaaraya ku faa'iidaa isleeda waxay u badan tahay marka laga reebo dhan dhaqaale oo hadda dee kolley waddankan xayiraadda la saaray saameyn ku yeeshay oo shacabka si gaara u taabtay wala waddankani waddan hodana uu yahay xidhiidho badanna lahoo is difaacay oo aad isu difaacaya laakiin horta saameyn weyn oo dhanka dhaqaalaha qatar way gaadhay dhanka siyaasadda laakiin waxaan aaminsanahay sacuudigu inay u badan yihiin kuwa ku khasaari doona sababtoo a wadanka hadda sacuudiga oo kale ama isbahaysiga sacuudiga maan dhahno sacuudiga ha u daraadee sababtoo hadda haddaan ka soo qaadno sacuudigu waa wadan magaca weyn leh marka la fiiriyo caalam alislaami laga hadlo oo xaramkiibaa ku yaala siyaasad badan iyo ixtiraam badanna waa uu lahaa hadda marka dhaawac siyaasadeed bay u geysan midda kale arrimaha internationalka adduunka markay hadda siyaasadooda ku jaalanjigareeyeen ay ku dagaalameen waxaa ku guulaysatay markiiba ama u muuqata inay kaga sarreyso qatar maxaa yeelay hadda turkiga garab taagan wadamo badanoo iyaguna waaweyn baa garab istaagay xataa maraykankii iyo malaha ay filayeen xataa wuxuu u muuqdaa hoosta wuxuu ka wada waa gaar laakiin siyaasadda uu muujinayo ma garab istaagno marka siyaasadda hadday sii jiidanto oy sii socoto waxa ku khasaari doona waa sacuudigaas waxyaabaha ay soo keeneenee codsiyada ay keeneenna waa codsiyo aan suurtagal ahayn badankood ayay keeneen inay sameeyaan marka mar walba iyagunbaa khasaaraha u dambeyn doona ma jira saadaal laysleeyahay sheekada ama khilaafkan wuu ku dhammaan doonaa
runtii waxaan aad oga baqayaa inay noqoto sida arinta falastiin oo kale oo kolba dhan loo jijiido inay noqoto oo taasina had iyo jeer dhinacyada shisheeyuhuna ay ku dhex noolaadaan laakiin in la xaliyo wax weyn kuma xidhna haddii ay iyagu wax fahmaan waa garta dhanka kale haddaan u gudubno waxaa baryahan qalalaasa uu ka jiray masjidka barakeysan ee al aqsa sideeba ku bilowda qalalaasahaasu qalalaasahani wuxuu ku bilowday dee kolley falastiin waad garanoo dhibku mar walba uu ka jiray oo dhibaatadeeda waa lala wada socdaa laakiin laba toddobaad ka hor ayaa masaajidka meel agtiisa laba ninoo waardiyaa oo ka mida booliska israa'iil ayay rag isku qarxiyeen kolley saddex nin baa loo dilay iyo nimankaasaana ka dambeeyaba markii layidhi dilkaasi oo qaab ismiidaamin ahaana ayaa loo dhigay dilku inuu ahaa marka kadib ayay marka xidheen masaajidkii oo albaabadiisiina ay ku xidheen waxyaabahan dadka baadha ee elektroniga ah maadaama marka meeshu ay masaajid ahayd oy xaq leedahay xurmo gaara ay leedahay arrintaa ayaa laga godooday baaritaankaas noocaasa iyo sistamkaas saas loo adkeeyey muddo ayay arrintani socotay dad badan ayaa ku dhaawacmeen dhimasho ilaa aminka lama sheegina oo boqol kor u dhaafaya dad badanna waa loo xirxiray saa daraaddeed dhibaatooyin badan oo qalalaasa ayaa ka timid markaas hadda markaas xaaladii u dambeysay hadda xaggee maraysaa hadda hadda waxay maraysaa way fureen albaabadii way fureen baallihii ku saabsanaa electronig wax lagu baadhayay wixiina way ka qaadeen laakiin weli waxyaabaha aadka looga xanaaqsan yahay waxaa ka mid a kamerooyin aad u awood sarreeya ayay ku xidhxidheen oo maadaama meeshu masaajidna tahay waxyaalaha lagu caabudo arrintaa ayay ka soo horjeedaan dadka falastiiniyiintu waa gartay sidee u muuqataa marka inay hadda ku dhammaan doonto runtii arinta falastiin waa arrin iska guud oo masaajidkan arrintiisu marar badan bay timid oo saa iska noqotay marka inta badan israa'iil awooddeeday adeegsataa falastiiniyiintuna marka dambe way inu iska yardegtaa laakiin had yo jeer qalalaasahan ma dhammaadaan qadiyadan waa qadiyad sideeda u taagan xal nihaayi oo siyaasina aan weli laga gaarin way laga yaabaa dee dhibkani inuu dego laakiin way jiraysaa arrintani welina wax siyaasiya intaasoo sanada ayay iska socotay wax laga gaadhayna ma ay jirto waa garta tan u dambaysa maxamedow haddaan sheekadii hore ku noqono khilaafka dalalka khaliijka u dhexeeya dalal badan oo si si gaara ay saameyn ugu yeelatay oo soomaaliya ka mid noqotay baa jira soomaaliya dabcan waxay go-aansatay dowlad ahaan inay bannaanka ka istaagto oo dhexdhexaad ka noqoto dalalkii ama dhexdhexaad ka noqday ama dhinac raacay xilliga hadda la joogo iyadoo asbuucya laga jooga marka sheekadan bilaabatay maxay kula taha dareenkoodu inuu yahay ma inay tallaabo saxa qaadeen ama mise ku qaldanaayeen runtii dhibaatadan markay dhacday wadamada dhibaatadan si gaara ugu lug lahaayo weliba dhanka sacuudigu aad waxay isugu dayeen in ay ay kala kasbadaan wadamada qatar lafteedu xataa marar badan dadaallo way samaysay si gaara hadda soomaalida bareeshar badan ayaa dhinacyo laga saaray laakiin ilaa aminkan soomaaliya waxaad moodaa inay ku go-aansatay in ay dhadhexaadkeeda ahaato runtii arrintaasina waa arrin dabiiciya oo ah khilaaf markuu dhaco oo dad walaalaha uu ka dhexdhaco adugu maadaama dhinacaad kolka hore ka ahayn inaad dhexaad noqoto wax kasta oo adugu aad siyaasado kala duwan wadamada ama dana kala duwan la leedahay ama wadamada qaarkood wax badan uu kaaga xidhan yahay laakiin sida dhabta waxay tahay wanaaga ugu wanaa midii soomaaliya ay qaadatay waxyaaba badan oo ka soo baxayeenna waxaan u malaynayaa markii la isku miisaamo inay tahay go-aanka madaxweynuhu uu qaatay go-aanka ugu saxsan ee arrinta laga qaadan karo
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali